marka horeyse waxaan rabaa inaan hambalyeeyo dhalinyarada waktiga ku dhumisay wakti u hurtay in ay waxbarashooda ku guulaystaan maantana ay qalin jebinayaan waxaan leeyahay hambalyo hambalyo hambalyo waan idin hambalyanaya waxaan leeyahay waxaad kusoo biirteen shaqo wanaagsan shaqo sharaf leh noble profession shaqo wanaagsan baad kusoo biirtay waa shaqada wanaagsan runtii aan is leeyahay nolosha bini aadanka aasaaska u ah aqoon baa u ah aqoontana qofka sida oo xambaarayaahi waa macalinka marka waxaan leeyahay kusoo dhawaada inaad shaqadaa kusoo biirteen wax badan ayaa shaqadiinu ka bedelaysaa nolosha puntland iyo soomaaliya oo dhanba sababtoo ah waxaad barbaarinaysaan oo aada korinaysaan oo weliba aan isleeyahay korriimadiina way ka muhiimsantahay midda waalidka waxaa weeye waa jiilashii iyo madaxdii iyo mustaqbalkii dalka ayaad gacanta ku haysaan insha allah aqoontu sidoo kale waxaa la yidhahdaa waa tallaal waa immunisation qofku waa tallaashaa tallaalku muxuu yahay macnaa waxaa weeye qofku waxaa loo tallaalayaa maaha cudurka isagu keliya ka badbaado markuu badbaadana inta kale cudurka inuusan qaadsin uu ka badbaadiyaa la rabaa marka adigas duridaa lagu durayo society-ga ama community-ga waxa uga muhiimsan adigu inaad badbaaddo waxaa weeye inay inta kalena uusan cudurkaasu gaarin marka dof markuu waxbarto oo qof wanaagsan noqdo oo community-ga anfacda dabcan dee wuxuu ka badbaadayaa jirnimo iyo waxaa dalka hadda meelo badan soomaaliya ka haysta xagjirnimo burcadbadeed dil dhac boog marka aqoontu isaga waa badbaadinaysaa dabcan laakiin inta kale society-gana way ka waxay ka badbaadinaysaa dhibta iyo shaqaaqada iyo shidada qofka bini aadanka ay u abuuri karo waa la xujeeyey marka waxaa inaa xujo baxaan rabaa insha allahu laba boqol iyo sagaashan iyo afarta macalimiina maanta qalin jebisay waxaan ku darsanaynaa miisaaniyadda sada soo socda insha allahu dowladda ayaana shaqaaynaysa dilaya waxaan kaloo rabaa meel banaanaan isugu nimid hadda jaamacaddu marka waxaan maraynay hool weyn oo dadka qaada ma leh marka hoolkii insha allahu isna ilaa afar boqol oo qof qaadana sanad soo socdaan ku darsanayna miisaaniyadda waan dhisaynaa dilaya guul iyo khayr baan idiin rajaynayaa